waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali sydney iyo goobaha u dhowdhow waxa ay galeen asbuuci saddexaad oo xanibaado lagu soo rogay iyadoo kaysaska gobolkaasi laga helayo afariyo labaatan saacba ay sii badanayaan cabdulaahi faarax waxa uu degan yahay magaaladaasi cabdulaahi ku soo dhowow horta s b s bal magaaladaad joogtaa oo magaaladaad ka shaqaysaa sidee u aragtaa xaaladda guud laba asbuuc kadib xanibaadihii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore abdi xasan adiga iyo dhammaan tiamka s b s ta waan salaama kulligiin marka xigana waxaan salaamaya dhammaan ummadda soomaaliyed ee ku nool wadankan australia khaasatan gobolkan new south wales magaalada sydney intaa ka bacdi xasan haddaan u laabto su-aashaad weydiisay wallaahi wax isbedel oo weyn oo hadda la sheego oo yani xanimaadaha lagu soo rogay magaaladan iyo nawaaxigada la filayay inay yani ay yarayso xanuunkan iyo tirayooyinkii sii kordhaya ee kaysaskan sii kordhay maalin maalin ka dambaysa waxaba yaraatee isbedelo hadda ilaa hadda la keenay oo macnihii halkaa ka yimid ma jiraan baan leeyahay because hadda shalaytoodii ugu dambeysay tiradu waxay sii maraysa forty four marka oo one one day ahayd marka marka horeba yaba kasii maaragtay yay yay ka yar haddaad moodaa marka wax isbedelo macnihii xanuunka inay inuu isdhimo xagga macnihii sidii la filayay ma dhicin weli waxaad moodaa bremiyaaraddu mar kastoo ay shir jaraa-id qabato inay aad ugu celceliso dadku guryahooda ha joogeen iyo bixin markaad magaalada maraysa ma la dareemayaa in dadku guryahoodii ay joogeen mise shaqooyinkoodii iyo howlahooda caadiga habay iska wataan xasanow waxay ku xidhan tahay meesha aad aad aad aad joogtay meeshaad ka hadlaysa ku xidhan tahay magaalada yani dhinaca c b d oo kale waa laga dareemayaa inuu lockdown uu ka jiro oo meeshan macnihii ay ay magaalada sidi dhexdeeda c b d ga waa laga waa laga dareemayaa laakiin markaad fiiriso xaafadaha shalayto waxaan u drive gareeyey dhinaca south sydney yaa u drive gareynayey afartii iyo barkii galabnimo ahayd trafficga xilligiisiiba ahayd trafficgu was macnihii wuxuu ahaa normal just any other day buu ahaa xaafadaha ka mathalan sawirada ka imaanaya bondi oo kale markaad aad aad fiiriso oo oo oo newsida lagu soo qaato dadku baagas ka fadhiyaan waxaa dhacay in xataa meel bicentennial park ad waad waad waad xasuustaa in ay boqolaal qof ay isugu yimaadeen oo oo oo mar ay xataa ay ku samaysteen baariya ayaa iska jiray xaafadaha dhinaca wisiga hadda meelaha ugu badan ee laga qaylinaya ka mid tahay marka waxaad moodaa in ay weli dadku aysan macnihii lockdown waa lagu jiraa baa laleeyahay haddana at the same time lockdown laguma jiro
waa gartay sidaa sheegtay bonday buu ka soo bilowday xanuunkan markii ugu horreeyey laakiin hadda waxaa aad farta loogu fiiqayaa weliba kaysaskii u dambeeyey laga helay xaafadaha ama golo deegaanada aan dhehe fairfield canterbury bankstown iyo liverpool oo ah meelo ay degan yihiin dad dadka multiculturalka loo yaqaano marka xaafadahaas ma laga dareemayaa inaysan dadku guryahooda joogin markaaad maraysay wa wa wa wa waa laga dareemaya markaad aad aad mathalan aad aad tagto kale xaafadahaas hadda bankistan waan tegey liverpool waan waan waan waan dhex maray xataa iska dhaf meelahaas kale annaga xaafadayada sameebka anaga oban meesha aan aan degannahay baaga carruurta isaga ciyaarayeen dadku waxaaba lii sheegay xataa oo mar ay xataa maaragtay ay ay carruurta ii sheegeen in shalayto oo kale morapark meel la yihahdo carruurta lagu maaratay maaragtay baag weyn oo carruurta lagu lagu ciyaarsiisto ay ay gruubo childcare centres ay ku qabeen picnic marka oo boolisku yimid oo maaragtay ay xataa inkastoo boolisku markii dambe ayago ay ay ay ay ay kuwaas ay ay ay tageen kadib ay ay yimaadeen marka waxaad moodaa in maaragtay aysan dadku aysan weli aysan aysan u bislaanin in lockdownka si si rasmiga sida loogu talaga loogama aqaan inay dowladda mas-uul ka tahay iyo in kale ma garanayo laakiin waxaan u malaynayaa inay xoogaha dowladdu xaggaas ay ka jirecsan tahay waa gartay dhanka xaafadahaas markaad fiirisid iyo dadka multiculturalka waxaad moodaa hadda ciidamo gaara in xaafadahaas loo diro askar badan oo lagu sii daayo laleeyahay ciddii aan awaamiirta u hogaansanayn waa in markaasi ganaaxya loo jaraayo ciidan badan baa loo dira xaafadahaas ma la arkayaa booliskaas dheeraadka marka xaafadaha maraysay
boolisku xasanow sideyntiis wuxuu bilowday saaku bilaabanayay after seven a m i believe marka inkastoo aana saaka aanan bixin laakiin shalaytaba xataa shanta maqribkii waa waa lagu arkayay booliska meelaha baaga waa lagu arkayay ayagoo dadka u sheegaya inay inay kala tagaan oo guryahooda kala aadaan marka saakay sheekadaas ciidanku lagu sii deynayay xaafadahaas ay bilaabanaysay inkastoo saaka aanan bixin laakiin shalay casarkii daraata casarkii maqrib dadkii ka hor waxyar ka hor booliska boolisyada meelaha xaafadaha qaarkood weliba meelaha haddaan waa degan oo kale oban oo kale waa lagu arkay centralka oban waa lagu arkay boolis dadka dhahaya kala kala taga marka way way way way way jiraan waan waan waan maqalna waan la socnaa arrintaas inay inay inay wax ka jiraan waa gartay xubno ka mid a jaaliyadaha dhaqamada kala duwan ee meelahaas degan waxay leeyihiin arrintan booliska dheeraadka loogu soo diray xaafadaha iyaga waa cunsurinimo maadaama xanuunkan uu ka bilowday bariga bonda iyo eriyadaas hadda ka hor ciidamo gaara looma dilin marka dadka aragtidaas qaba maxaad isleedaha ma ku saxsan yihiin mise waa ku khaldan yihiin look uma malaynayo inay inay inay fikrad khaldan cunsurinimo ay ay tahay uma malaynayo dowladda day waxa laga shaqaynaya waxaa weeyaan welbinga oo dadka meeshay rabaha ku noolaadeen marka aniga waxaan u arkaa inay xoogaa ay ay excuse kale ay tahay laakiin wax macnihii benefit oo dadka ugu jiraa in laisdhex yaaco oo aanan sidii xanuunka lagu joojin lahaa laga hor yimaado anigu ma arko marka aniga shaksi ahaan uma malaynayo inay inay inay wax xagga cunsurnimo ay ay ay ay ay ay shaqa ku laabo waa gartay guud ahaan sidee u aragtaa sida dowladda gobolka new south wales ay hadda howlaha xakamaynta covid nneteen-ka iyo qaybinta tallaalka iyo guud ahaan hawsha say u wadda sidee u aragta adugu
haddaan lama kala saaro qaybinta tallaalka runtii si fiican bay u socotaa xaafadda agtayada oo haddii aad xasuusato sydney olympic park waxaa ka furan haab weyn oo oo vaccination haab baa ka furan hadda aan kula hadlayo agtidaa soo maray kiyugu i mean twelve hours seven days a week ayuu ayuu ayuu ayuu ka socdaa dhakhaatiirtu meelaha clinigyada iyo iyo waa waa waa loo waa waa la geeyey marka dhinacaas si fiican bay hawsha u socotaa baan yaan leeyahay customer aniga aan leeyahay oo gabadha maaragtay oo qolada vaccinationka samaysana waxay ila ila wadaagtay tirada xataa ay weekly ay sameeyaan oo more than seven thousand five hundred qof in weekii la talaalo waana number aad iyo aad u fara badan markaa compare to laba bilood ka hor markaas aad fiiriso laakiin xagga dowladda xakameynta xanuunkan waxaan leeyahay xoogaa way way ka yar lugaabiyeen markii horeba sidii victoria ka dhacdo oo kale ama ama ama w a ka dhacdo oo kale in waxay ahayd si fiican xakameynta marka hore loo bilaabo because marka horeba xasan waxaan ku idhi lockdownna waa ku jirnaa kumana jirno marka marka qaarkood markaad fiiriso shaqooyin fara badan baad ka jiro dadka ay ka shaqaynayaan especially dadka trades people oo kaleeto way shaqaynayaan oo maarata way shaqaynayaan waxaad moodaa in xoogaha xaggaas dowladdu new south wales government ay xoogaha ay ay maaratay ay lockdownkan ay sidii loogu talagalay ay ay u force garaynin baad umalaysaa waa garta ugu dambeynta markay noqoto dhanka taageerada dadka ganacsatada ama dadka shaqooyinkooda ku waayay lockdownka dowladda federaalka ahu shan boqol qofkii labaatan saacadood ka badan oo shaqaa ay ka luntay siinayaanoo hal mara qofkii labaatan saacadood ka yaran saddex boqol iyo labaatan iyo shan sidee inii saamaysay sideese jeclaan lahaydeen in dowladda gobolka ama federaalku ay u caawiso dadka shaqooyinkoodii lockdownka uu saameeyey
wallaahi xasanow xoogaa jeegaas yarku dadka runtii dad fara badan buu yu yu yu yu maarata ka ka caawiyey laakiin waxaad moodaa xoogaa inay inay haddii dee ma aqaan lockdownku intuu kusii soconayo laakiin waxaan leeyahay dadka fara badan ee mostly dadka businessku ay ka burbureen wax gacan weyna saasa maaragtay kama tarayso maybe inay ay xoogaa ku fiicnaan lahayd in in bal xoogaa wiig kaleta iyo laba wiig kaleta maaragtay stimulus payment oo kaleeta dadka loo fiido way fiicnaan lahayd markaad fiiriso yacni businessyada dadka ay macnihii ka lumeen oo ama shaqaalahoodii ay ay macnihii shaqadii ka saareen because of the lockdownka daraadiis laakiin waxaad moodaa in aanan maaragtay businessyada waxyaalahan dhinaca financially dowladda federaalka iyo iyo iyo iyo tan new south wales aysan weli waxba aysan halkaas aysan wax wax weyn aysan ka tarin baad malaysaa kaasina wuxuu ahaa cabdulaahi faarax oo iigu warramayay khadka telefoonka magaalada sydney
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali